لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما
kuma jira wax khayr ah wax badan oo faqooda ah marka laga reebo mid amra sadaqo ama wanaag ama kala maslixid dadka qofkiina fala sidaas isagoo doonaya raalligelinta alleh waxaannu siin abaalgud weyn janno